Beeralayda gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn xooggan ay kala kulmeen isbeddelka cimilada gaar ahaan marka la gaaro xilli roobaadka oo ay markaasi yimaadaan fatahaado iyo sidoo kale xilliyada uu biyo yareeyo webiga Shabeelle kuwaasi oo ay saameyn markaasi ku yeeshaan dalagyada noocyadooda kala duwan ee ay beeraan beeralayda gobolka Hiiraan ayaa dabcashada beerahooda waxay ku tiirsan tahay biyaha webiga Shabeelle iyo waadiyada beerahooda markaasi ay ka waraabiyaan marka la gaalo xilli roobaadka Yuusuf Cabdulaahi Dhaqane oo ka mid ah beeralayda deegaanka Ari Cadde ee galbeedka gobolka Hiiraan ayaa ka warbixiyey sida ay markaasi u saameysay isbeddelka cimilada.
aniga magacayga horta waa yuusuf cabdulaahi dhaqane oo ku nool deegaanka xeer cadde gaar ahaan galbeedkii magaalada beledweyne marka saameynta marka waxaa waaye in hortag iyo wax badan aan aniga horta naftaan aan ku sameynaa deegaanka xeer cadde aan ku sameynaa waa la xarbinaa intaan la xarbin karno ilaa iyo buuro dhig iyo ilaa iyo isku dayn rabsho badan aan la marnaa kanaalada maaratahay aan aad u xoojina marka rabsho badan aan la marnaa alxamdulilah haddana waxaa waaye waa waa hadda dalag fiican ku aalo beeraha hadda biibaxadii hore kadib hadda waxaa waaye waa waa la tabcay horta biyaha maaratahay saameyn badan ay nagu yeeshaan mararka qaar sababtoo waxaa waaye mararka qaar beerihii oo wax yar ay ka dhiman yihiin maseba go-oo haaye ay maaratahay biyihii soo fatahayaan waxaana waxaa waaye alxamdulilah waa ummadda dhammaan nala qabtaa nagale ma aha ummadda islaamka oo gobolka hiiraan ku nool ama sa ilaa hada isku dibwoga shabeelle waa iska soo fatahaa markasta maaratahay beerihii oo marka soo go-oo haaye dalagii soo go-oy ama saddexda muruu haaye mararka qaar ayna soo saameeyaan wixii maaratahay waxay noqonaysaa ilaa calalahaada ka qaad ay noqonaysaa waxaa waay aadaa looga shiidaa haddana kadib haddana maaratahay haddana sanadka hadda ugu dambeeyey dalageedii oo maaratahay ku aalo sida badankood ay ku aalaan wax weyn aan laga qaadin ay sanadka hadda kusoo aaday marka dadkeeda waxay u badnaan khasaare u badnaan aad oo aad ay khasaare u badnaayeen sida ay kusoo aaday sanadka hadda aan soo dhaafnay maaratahay alxamdulilah hadda dad badan hadda kasoo qabtay dad badan maaratahay weli waaye hadda ay ku howl jiraan aad oo aad isbedela ku imaanaya maaratahay waa ciidda markii hore waa fiican tahay laakiin markii biibaxadan ay baxdo waxaa waaye ciidda kale oo maaratahay beeraha soo saarmayo waa maaratahay ciiddaas ayada waxweyn sida badan kuma baxaan marka dadka waxay jecel yihiin biibaxadan ma jeclo oo maaratahay ciiddiyaaba oo ciiddan dambe oo imaanayso oo biibaxada la socoto ciiddaas macnaha ay waxweyn dalaga weyn asku bixinin saas darteeda marka ay biibaxada ayadana ay ay usii jecleen badana alxamdulilah hadda waxaa waaye biyaha hadda webiga aad oo aada isu yaryahay biyihiisa isu yaryahay marka alxamdulilah hadda laakiin waa hadda waa iska fiican yahay hadda beeraha hadda alxamdulilah beeraha hadda waa iskaga fiican yahay hadda waa waraabka okay waa hadda